magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya in ka badan afar boqol oo arday oo ka aflaxday xarunta tobabarka dastuurka iyo wadaniyadda ee somalilan islamarkaana baratay dastuurka iyo wadaniyadda munaasabaddani waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan somalilan aqoon-yaano iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka somalilan deeqe cabdi yuusuf ayaa ka waramaysa waxyaabaha ay barteen ardada qalin jabisay farxad iyo reynreyn bay noo tahay maanta in dufcaddii labaad horumadeedii koowaad caawa aynu halkan u fadhino oo dhammaystirtay barashada dastuurka iyo wadaniyadda ee lagu bixiyo xarunta tababarka wadaniyadda iyo dastuurka ee ay hirgelisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxaa farxad labaad maanta noo ah in dufcadda halkan imika ku dhammaysanaysa ama lagu siinayo warqadaha dhammaystirku in ay ka kooban yihiin afar boqol oo ah laba boqol iyo soddon hablood iyo boqol iyo toddobaatan wiil taasina ay guul u tahay gaar ah inay hablaha laftoodu aada ugu soo dhiiradeen inay xarunta yimaadaan muddadii halkan aada ku sugnaydeen ama ay ku sugnaayeen ardaydani waxay heleen oo ay nasiib u heleen inay helaan garyaqaanada gaarka ah ee wasaaradda la shaqeeya oo khubaro ah inay u noqdaan macalimiin duruustii halkaa lagu siinayey iyo saacadihii duruusta la siinayna ay ka hirqadeen ama laga haqabtiray casharadii ay ugu tala gashay wasaaraddu inay ku qaataan barashada datababarka dastuurka iyo wadaniyadda waxaan aada iyo aada ardayda ugaga mahad celinayaa iyaga oo iskuuladooda iyo jaamacadahooda iyo howlaha guryahoodaba haya inay waqti usoo hurayeen si mutadawacnimo ah inay u dhigtaan iyagoo aan cidno qasbayn in ay yimaadaan halkaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka somalilan maxamed xaaji aadan cilmi ayaa shirhinka xukuumad ahaan ay xoogga saarayaan sidii bulshada loo bari lahaa arrimaha dastuurka iyo wadaniyadda xukuumaddan uu hogaaminayo madaxweyneheenna waxa weeyaan muuse biixi cabdi waxaad ku doorateen oo ay ku timi ballanqaadkeedii ahaa sarraynta sharciga wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurku iyadoo fulinaysa ballanqaadkaa waxa weeyaan aynu gallay waxay fulinaysaa inay bulshada jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan ay gaadhsiiso dastuurka qaranka iyo shuruucda iyo wadaniyadda uu dalkani leeyahay